dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum raadiyow ergo waa gambe cali cigaal oo jooga seferiyo meel la yidhaahdo laasa caanood waxaan rabaa cudurkaas dadku remi baa nahay oo dad remi aa nahay haddana meel dhakhaatiir lama joogno waxaan rabnaa qaabka lasaga ilaalin karo cudurka coronavirus inaan dhakhtarka weydiino oon wax ka helno mahadsaneed daande cali cigaal oo jooga magaalada laas caanood haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa daande cudurkan waxaa la yskaga ilaalin karaa iyadoo gacmaha la dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo kor ka socda in la isticmaal ganfuur xirkii iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka inay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraana laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka haddii aad isku aragto qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha lagula tacaalo cudurka covid nneteen-ka sidoo kale raadso ama raac tilmaamaha caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef tiishka ama masarka sanka ama xusulkaa ku dabool afka iyo sanka marka aad qofa'ayso ama hidhisaysid marka aad isticmaasho tiishka ku rid fadlan weelka qashanka lagu rido oo xidhan nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama hindhisto amaad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaanin qofka qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargebka bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu radio ergo magacaygu waa shacabdi cabdullaahi duub oo jooga magaalada kismaayo doctoorka waxaa weydiinayaa karoonaha xaaladiisa karoonaha asiga iyo hergebka maxaa lagu kala gartaa oo calaamooya u ah karoonaha mahadsaneed sheekh cabdi sheekh cabdulaahi oo jooga magaalada kismaayo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa sheekh cabdi hargebka iyo koronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska howmareynka waxay ku kala duwan yihiin hargebka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka koronaviruska uu ka qaato shan ilaa lix casho ama wax ka badanba sidoo kale qofka qaba koronaviruska waa covid nneteen-ke neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka qaba hargebka iyo midka qaba koronaviruska intaba waxaa lagu arki karaa calaamadahaas aan soo sheegnay oo aan ka ahayn qofka koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna midka qaba koronaviruska assalaamu calaykum radio ergo waa xuseen xasan cabdulaahi oo jooga gobolka gadow gaar ahaan degmada baardheere waxaan rabaa ma kala saarsaaraya barnaamijyada ee radio ergo waxaan idin weydiinayaa coronavirus hal mar qofkuu ku dhaco oo uu ka baxo mar labaad ma ku dhacaya waa hal su-aal assalaamu calaykum radio ergo maxadsaniid xuseen xasan cabdulaahi oo jooga degmada baardheere haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa xuseen arrinta ah qofka cudurka ku dhacay ee koronaviruske oo haddana ka bogsooday mar labaad maku soo noqon karaa arrinkaas xaqiiq rasmi ah looma hayo balse waxaa suurtagal ah in mar kale cudurka uu ku dhaco waa koronaviruska sidoo kale waxaa jira difaaca jirka qofka uu leeyahay kaasoo jirka ka ilaalinayo wixii virus iyo bakteriya soo gala jirka haddii qofka difaaciisa jirka uu adag yahay viruska iyo bakteriya awood uma lahan inay jirka soo weeraraan waa iska difaacayaan badanaabe haddii qofka difaaciisa jirka uu daciif yahay ama uu yar yahay waxaa laga yaabaa in cudurro badan ay u nuglaadaan inuu in- in- inuu ku dhaco waayo difaaciisa jirka ayaa daciif ah taas ayay ku xiran tahay haddii qofka jifa- difaaciisa jirka uu adag yahay awood uma laha viruska iyo bakteriyada inay soo weeraraan jirkaagii oo qofka ah haddii jirkaagii difaaciisa uu yar yahay ama daciif uu yahay cudurro badan ayaa u nuglaan kara oo qofka ku dhaca waayo difaaciisa jirka ayaa daciif ah asalaamu calaykum radio warka waani salaamay magacaygu waa minooga soo hadla shaqoqoradeen waxaan dhakhtarka weydiinahayaa in la ii sheego cudurka coronavirus waxa looga hortagi karo iyo wuxu uu yahay waana kaga mahadcelina waktiga fiicanansa wakt meesha aad joogna kama jirto wax waayo gelin coronavirus looga hortagayo dadka way uwada fadhiistaan siday hacdabaa waana kaga mahadcelina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mahadsanid aamino oo joogta tuulada wardheer haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda aamino cudurkan waxaa lagu hortagi karaa in la raaco tilmaamaha soo socda in gacmaha la dhaqo labaatankii ilbiriqsiba mar laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo in la isticmaalo ganfuur xirkii iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka wejiga dadka inay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isugu aragto calaamadaha cudurka hargabka haddii aad isku aragto qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka coronaviruska sidoo kale waxaa wanaagsan in la raaco tilmaamaha ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef tiisha tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga ku dabool afka iyo sanka marka aad qufacaysid ama hindhisaysid marka aad isticmaasho tiishka fadlan ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama hindhisto amaad caawinayso qof xanuunsan oo qabay cudurka co- covid 19-ka aad ha ugu dhowaan qofka qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargebka
dhaqlo gacmaha mayra ku dhaqmo awaamiirta dhakhaatiirtu ina siisay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta